dabkan oo ahaa mid xooggan islamarkaana geystay khasaare hantiyeed ayna ku dhaawacmeen saddex ruux ayaa waxa uu ka kacay isgoyska balaagsi ee magaalada muqdisho dabka ayaa baabi'iyey ilaa afar goobood oo ahaa xarumo ganacsi kuwaasoo ku yiilay isgoyska balaagsi ee magaalada muqdisho haweeney ka mid ah milkiilayaasha xarumahaas ganacsi oo warbaahinta la hadashay ayaa ka warbixisay khasaaraha uu dabku geystay ilmo agoonaa laga biili jiray haddii ay ku dhistaan ma haystaan waxba ma haystaan ii karya sonkoray qabtaa gabadha uweyna waa gabadha meesha taagan hadda ilaahay subxaana watacaala isagaan caawinka sugaynaa xoolahaan ku shaqaynaya xooladaynay ahaayeen waxaa dukumiintiga gubtay ahaayeen ma fahante ilaahay awoodda iska leh dukumiintiyada gubta waxaa weeye lix iyo toban dukumiinti oo afar tahay labalabo labaatan dukumiinti ayga gubatay khasnadii waa taase soo orag wax ku jira malaha maantana dhul aad tagtid oo maxay ahayd aad dhihi kartid maxay ahayd anaa iskale malaha dukumiinti waa aad ogtahay dhul waxaa lagu kala yeeshaa dukumiinti midkaa deganta ay aa lagugu soo weerarayaa aniga haddaan joogi lahay khasnada dukumiintigu ku jiro iyo lacagta waan la bixi lahay maba aana jooginba markiiyaan tegay intaan soo cararayana waxaan u imid meeshii oo ekeb eber eber oo wax yaalla aan la arkin wixii islaam oo gacan noo geysa kale ah noo geysteen sidoo kale qaar ka mida dadka iskale xarumaha gubtay ayaa ka warramay khasaaraha soo gaaray horta markaa la fiiriyo khaasatan meeshaanta taaganahay goloc saaidu ka baxay markaan arkana waxaa la yidhi si la sheegaayey waxay ka kacay booyadda ladhahay laakiin aniga bateriyada hur ayaan argnay oo saamayn guryaha dhan sila qabtay afartan gurya hadda arkaysiin dad danyara oo agoomana oo guryaha hadda maanta gurtay oo xoolahood baaba'ay oo u badnaayeen maanta khasaarada oo siiba dukumentiyo badan oo guryaha ah meesha ku baaba'ay shay maanta dhar iska beddelaan xataa ma haystaa ilmuhu bannaankay taaganyihin khasaaro waxaan arkay saddex dhaawaca oo laba saalin tahay qofaa u darnaa garaabtu ahaa waxaa iga sii dar hantidan badan oo aan arkaya shidaal u badan yahay oo wuxuu u badan yahay dukumentiyada hadda maanta gabadhu meel u raaca hataa booskeeda maanta ma taqaan waayo dhulkii xoolihii ku raadsan lahayd ayaa ka gubtay hadda sidaa u jeeda aniga gacmeeyga aniga dhan waa madoowa waxa waaye waxaanu madoowana waxay maamo soomaaliyeed oo meeshaas wax dukumiinti ugu jira uu raadinaayey ilaahay doo idmaayna dukumiintigii markaa sanduuqiga u soo baxshay oo dukumiintii sanduuqiga la jibiyey haddii dukumiintiyaasha la fiiriyo waxay noqdeen budo waayo sababtaa debkiyaa gubay alxamdulilah iyadana ilaahay bay ku aqoonsatay ilaahayaa shalaysiyey maantana ilahay baa ka ceshta alxamdulilah laba maalmood ka hor ayay ahayd markii sidaan oo kale dab xoogan uu kaga kacay suuqa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari halkaasoo uu ka dhashay khasaare hantiyeedoo xooggan